kalluumaysatada degmada garacad ee gobolka mudug ayaa sheegay in dhibaatooyin badan badda soomaaliya ay ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaas oo guranaya kheyraadka badda soomaaliya maxamed qayliye oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka garacad oo soddon sano ka shaqaysanayay badda wuxuu ka hadlaya dalalka xaaluufinta ku haya kheyraadka badda magacayga horta waxaa layahay maxamed maxamed oo cabdi maxamed qayliyan ku magac dheera dhibaatooyin badan baa ka jira xeebaha puntland oo ay geysanayaan dad ajnabi sida eeraan taiwan jaina iyo wixii la mid ah waxaan rabaa marka anoo aan cidna cambaaraynayn cidnana gaar u eedaynayn inaan ka hadlo dhibaatada taalee baddan waxaan joogaa degaan xeebeedka garacad oo dhaca degmada jiriiban gobolka mudug afar dhibbood oo waaweyn bay nagu hayaan ajnabigaas weliba eeraan codkeedii ku soo maqan wuxuu kaga hadlayaa maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysata badda soomaaliya dhibta ay nagu hayaanna waxaa ka mid ah qalab caalimka mamnuuc ka ah in lagu kalluumaysto ayaa baddii loo isticmaalaa waxaa ka mid ah tooshka iyo layrka la daaro oo badda lagu sii jeediyo waxaa ku dhibaatooda oo ka carara qaybina ku leataa kalluunka environmentiga deegaanka ah oo aan guurin sida aragostada faramugada aseebaha qardabada gaxashka suumaanta waxaa weeye marka waxaa la rabaa inaanu waxna aanaan ku dirno buunbuunin dhibta naloo geysanaya aan sheegno badda soomaaliya ayaa maraakiibta shisheeye ee kalluumaysatada ah waxay u adeegsadaan qalab aanan caalamka intiisa kale looga talagelin badaha balse tan soomaaliya ayaanan wax kontarool ah lahayn